dhegaystayaal mar kale barnaamijka cawayska washington ee caawana waxaan idinku hayaa madaxweynahoodiyo guddiga gabaygan gaadhsiiya gurigii mandeeliyo kashida gole wasiireedka hadday burti culus leeyihiin goye ha loo sheego waa cawil siciid cali waraabe abwaan luqmaan oo u gardhiganaya shacabka iyo dowladda koonfur afrika waxaan kaloo idinku hayaa haweenay dhowr iyo siddeetan jir ah oo ku guulaysatay lacag ku dhow lix boqol oo milyan oo dollar iyo sidoo kale waa fannaanka da'da yar ee cawaalo aadanoon caawana idinka hayo qayb kale oo xiise badan oo ka mid ah waraysi aan toddobaadkii hore kula yeeshay khadka taleefanka isagoo jooga waddanka kanada waa mar kale iyo cawayska washington bilaabe waxaa maalmihii lasoo dhaafay aad u qabsaday dareenka dadka soomaalida ah dil aad u naxdin badan oo lagula kacayo muwaadiniin soomaali ah oo ku nool waddanka koonfur afrika oo midka sida weyn looga argagaxayna uu ahaa markii shabakadaha internetka lagu arkay nin dhallinyaro ah oo soomaali ah oo dhulka yaalla isagaoo dharkii laga dhigay oo dhagax lagu dilayo dad kale oo badan oo reer koonfur afrika ahna oo midba wixii uu heli karay uu la dhacayo halabuuraha da'da yar ee caawil siciid cali waraabe oo loo yaqaano abwaan luqmaan ayaa gabay ugu gardhiganayo dowladda iyo shacabka reer koonfur afrika caawa inoogu haya barnaamijka cawayska washington afrikadan gargaarnayay waxaa gubaya laabtayda oongebi dhacleeyo hurdadii geesna qaban waayey sidii argantaal qaba waxaan gocashadii reemay garqaloocda godiga kibtownala ku gaadhsiiyey afrikadan gargaarnayay waxaa gubaya laabtayda qaxootigaad gumaaday sidee jooga gurigiina qaxootigaad gumaaday sidee jooga gurigiina sidii goosan weergalay dadkaa gebagabaynaysid ood ganacsigoodii gubtay oo dhacayso maalkooda oo aad raggii gowracday oo dhagax ku googoysay gabdhihiiyo haweenkii dishay oo gacanta loo qaaday afrikadan gargaarnayayniyaa noo waxgeli weyday noo waxgeli weyday madaxweynahoodiyo guddiga gabaygan gaadhsiiya madaxweynahoodiyo guddiga gabaygan gaadhsiiya gurigii mandeeliyo kashida gole wasiireedka hadday burti culus leeyihiin goye ha loo sheego gumaystuhu markuu kugu habsado gorada kaa fuulay geyigiyo dhulkiinni markii holan ku gooshoortay yaanis miidh guddoonkiisa adag kugu galayryeeyey oo gafuurka uu kaa xidhay oo rarayey guudkiina uu gafuurka uu kaa xidhay oo rarayey guudkiina gudcur iyo habeen dama adigoo gebi ka laadlaada gudcur iyo habeen dama adigoo gebi ka laadlaada dadkii ku gargaraanu nooho gacanta ku haabshay halkii aan abaal guna iyo gacaalo dhowraynay halkii aan abaal guna iyo gacaalo dhowraynay gobolkan gargaarnayow miyaad noo waxgeli weyday gumaadkiiyo xasuuqii markii galowgu dhiilaabay oo geesigiinii dilay ugu maradii laayay oo mandeela gaalshire dhigay oo gogashi loo diiday gubannimo lagaa dhaarshay oo aad guryaha xaaqdo gudcur iyo habeen dama adigoo gebi ka laadlaada dadkii ku gargaraanu nooho gacanta ku haabshay waagaan guddoonsho u ahaa golaha oo yuuda waagaan guddoonsho u ahaa golaha oo yuuda oo gogosha aan xamar dhignay oo gacal ka soo hoynay waa taan gartiini gallayo unada gaarsiiyey waa taan gantaalaha qarxiyo gumuca ku dhiignay ongeyshash ku tababarnay ongaasas culusgeynay halkii aan abaalguna iyo gacaalo dhowraynay gobolkan gargaarnayow miyaad noo waxgeli weyday gabayo iyo heesiyo waxaan tirinay gubaabo oo uu abwaangaxsanaa tiriyey geeraaro annagaa gumaystihii ridnayo dhalinay goolkiiye halkii aan abaalguna iyo gacaalo dawraynay afrikadan gargaarnayay miyaad noo waxgeli weyday mahmah guweyn iyo naxwaan idin guddoonsiine nin abaal galaa waa jirayo gacan dad siiyaaye ma galaase kii loo gudaa guud cadda yidhiiye ma gudaase kii loo galaa guud cadda yidhiiye waxaan uga golleeyahay ma laha wayla garateene halkii aan abaalguna iyo gacaalo dawraynay gobolkan gargaarnayow miyaad noo waxgeli weyday cawil siciid cali waraabe abwaan luqmaan ayuu kaasi ahaa haweenay siddeetankii dhowr gu' ku darsatay oo u dhalatay dalkan maraykanka ayaa dhowaan waxa ay ku guulaysatay bakhtiyaa nasiib laga ciyaaro gobollada dalkan maraykanka qaabkay lacagtaasi ku heshay oo la yaab leh iyo waxa ay ka damacsan tahay waxa inooga sheekaynaya maxamuud ibraahim cali oo istuudiyaha la fadhiya cashaay haweeney lagu magacaabo gloria makinzi oo siddeetan iyo afar sano jirta kuna nool gobolka florida ayaa waxay ku guulaysatay shan boqol iyo sagaashan milyan oo doolar oo bakhtiyaa nasiib ah waaw da'deedan oo imisa waa siddeetan iyo afar sano jirtaa waa qof ritayar ah oo gab- howlgab ah howlgab ah guri isaga nool aanan shaqaysan way baxday laba doolar ayay kaarkii ku soo gadatay micnaha kaarka bakhtiyaa nasiibka waxayna ku guulaysatay shan boqol iyo sagaashan milyan oo doolar waaw waa lacag ciiddaas ka badan talow bal xaalkeeda xaalkeeda siduu noqday taas waxaa ka sii xiise badan markay feelka ku jirtay ayaa waxaa dhacday in gabar yar ayaa ka horreysay oo ayadana doonaysa inay gadato kaarkan bakhtiyaa nasiibka waa dee qof siddeetan iyo afar sano jiro xaalkeeda iska bariga dhexyahay way neef tuuraysay micnaha way daalaneed leenka way istaagi la'eed marka gabar yar oo ka horreysa waxay dhahday de islaantan waa islaan weyne bal xishmad ahaane waxay u dhahday hore iga soo mar xoogaa bal leenka adiga iga hormar dee kaarka gadee guriga iska aad iska jiifa camal oo kaleeto meesha gabadha ay taagneed ayaa wuxuu ku beegnaa kaarkan shanta boqol iyo sagaashan milyan doolarka ah ayaa wuxuu ku beegnaa gabadha meeshay taagneed macnaa halay gadaal u degtay duqday iska soo hormarisay duqdiyaa heshay duqdayaashay macnaheedu marka waxaa waaye lacagta meesha taallaad qoftii cuni laheed ee loogu talaga adiga maahana ka leexo uma qorneen gabadha lagu heeday saarneed lacagta laakiin waxa waaye way xishmeys waxay dhahday islaantan dee weyn iska soo hormari kaarka ha gadatee islaantii kaarkii waxayba gadatay shanta boqol iyo sagaashan milyan doolar ahaa bakhtiyaa nasiib islaantan markay guulaysatay oo lagu dhawaaqay in gloria mckinzi ay noqotay islaanta ku guulaysatay shan boqol iyo sagaashan milyan oo doolar idaacadaha laga sheegay gabadhi waxay dhahday war islaantan soo islaantii leenka taagnaan la'eed maha oo aan iska hormariy aniga booskaygayba gashay marka waxay tidhi waa la weydi waxaa la- dee ma ku xun tahay maadaama hadda islaantii aad booskaada siisay si ay kaarkan micnaha u gadato labada doolar ee bakhtiyaa nasiib kama xumiya dhah xalaa calayk waa awguuriyaan dhahaya dhahday macnaha ilaan ayadu u qornaay inta badan laakiin waxaan ognahay maxamuudow een waddankan maraykanka inta badan sida soomaaliya kale waxaa laga yaaba mararka qaar markaad bas soo fuusho kale haddii qof xaamilo aad tahay ama qof tabar daran in kuraasta laysaga kaco laakiin waddankan in qof liita la hormariyo inta badan ma badna een ma dhacdo badanaa dadka inkastoo dadka maraykanka ay yihiin dad aad u dulqaad badan oo xishmadoodan aad ay hersarayso haddana nin walba wuxuu aaminsan yahay waa nolosha waxay tahay nin walboo nafta nebiga ummadda macna nin walba wuxuu aaminsan yahay inuu iska- iska xamaasho midka waa yeelka hadda naftiisa wuxuu aaminsan yahay qof uu sugaya mala isagaa iska xamaalanaya marka maalintan gabadhan waxbaa micnaha soo koray dhahay dee islaantana shan boqol iyo sagaashan milyan doolar ku guulaysanaysa ka leeco xisaabtaa laga leexinaya xisaabta laga leexna marka waxaa taas hadan kasii daran dadka ka faallooda arrimaha bakhtiyaanasiibka waxay dhaheen fursadda ama jaaniska qof inuu ku guulaysto een bakhtiyaanasiib shan boqol iyo sagaashan milyan oo doolar ah waxa way dhaheen boqol toddobaatan iyo shan milyan laba boqol labaatan iyo saddex kun shan boqol iyo toban qof markay kaarka gataan qofka ku xigo ayaa laga yaabaa inuu ku guulaysto macnaha jaaniska sidaas uu adag yahay islaantana xaaladeeda cajiib ee waxaa weliba kasii cajiibsan een maxamuudow sidaan horeba een carabka ku dhuftay in kuraas laysaga kaco qofkan adaa iga culus adaa iga da'san adaa iga inta badan waddankan ma jirto weliba dadka da'da ah xataa waxaa dhacda mararka qaar haddii intaad bas soo fuushaan ama meel aad isugu timaadaan oo kuraasta ay buuxdo haddaad fadhiga uga kacdo ood kursiga aad siiso waaba xanaaqayaan wa- wa- dee meeshan maraykanka laba arrinaa ka jirta oo meeqa sanaa jirtaan isma dhaho lama dhaho qof dee waa buurantaana lama dhaho qof marka kursiga haddaa uga kacdid qof kaa weyn oo dee da-eh wuxuu dhahayaa dee qofkan wuu isaya camal micnaha ma istaagi kara camaluu ka wadaana kursiga wuxuu ku dhaha mame ama kaya camal kugu gelina waa la weyd waxaa leh shan boqol iyo sagaashan milyan oo dollar ayaad ku guulaysatay waxaa leh maxaa ku samaynaysaa lacagtan waxay jirta horta gurigan iska bedelaya guri duq bay ku jirtay waxay dhahayd guri cusub aan gadanaya ilmihii ayayda u ahaydna waa hadleen waxay dhaheen ayaydeen hadday ku guulaysatay lacagtaas markay dhimato de annagan taajiriina nahay guriga duqda guriga duqa haddii la bedelo iyadan ma isbedelaysaa oo shan boqol iyo sagaashan milyan haystaa macquulgal waaye hal su-aal ay ku kaadhi maxamuud waxay ii sheegtaa maadaama haweeneydan inkastoo nasiibkan ilaahay uu siiyey oo wax ilaahay u qore ay tahay haddana gabar yaraa sidaad sheegtay u bannaysay oo laynkaas lacagta saarayd u bannaysay hadday ogaan lahayd uma bannayseenba marka gabadhii maadaama ay hadashay oo telefishinadii ay waraysteen islaantii axsaankii ay u samaysay gabadha yar ma ka damqato wax ma siinaysaa walaahi hadda wax hadal oo ay soo saartay haweeneydan ma jirto laakiin sheekada siay u egta waxa waaye dee sharcigii nin walbo nafta nebiga ummadda unbaa soconaya micnaha u malayn maayo islaanta in islaantaas hal doolar ay ku celinayso micnaha xalaa caleyk adigaa ii banaysay anigan waa qaatay waa fursad mesh america laa meeshan saxaan ma yaal
qaybtan u dambaysana waxaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washingtone caawa idinku haya qayb labaad oo xiise badan leh oo ka mid ah waraysigan toddobaadkii hore la yeeshay fanaanka caanka ah ee da'da yar ee cawaale aadan waxaa waraysiga fanaanka igala qayb qaatay weriye maxamuud ibraahim cali hakadkii aan saaray toddobaadkii hore aan ka qaado waa tahay aad baad mahadsantaha cawaale waxaad kaloo iga warantaa carabkan waad ku dhufatay dhinaca wadaniyadaad u badatay waxaa jirta sida anigu baan ka warqabo dhegaystayaal badanna kolley bay ila qayri doonaan laba heeso aad cajiib u ah baa jirta oo beryahan dambe aad dadku ay u hadalhayeen oo midna ka hadlaysa magaalada muqdisho midna ka hadlaysa calankii soomaaliyeed labadaa hees bal haddaad wax ka taabato iyo qisooyinkooda kooban horta waxaan ka taaban lahaa horta calanka heesta calanka anigaa dalbaday oo abwaanka ka dalbaday horta cashe cumri waxaa ficnaan lahayd kulli maalin inaan gurigeyga ku casuumo oo hal maalin insha allahu tacala ku tuso gurigeyga calan soomaalileed ka maqan mayaalo kama maqno guri gurigeyga way ku wada suran yihiin hal maalin anigoo qadaynaya oo guriga gurigeyga qada cunaya ayaa warka faransiiskan daawanayay marka waxay soo saareen soomaaliya iyo xaaladeeda maanta iyo waxaasay ka sheekeynayeen markaasay haddana taariikhdii bay galeen ilaa waktigii allahu naxariistay siyaad barre ilaa dawladdii siday u baaba'day wixii o dhan bay kasoo sheekeynay marka mar kaste ay galaan marxalad ka gudbaan marxalad kala galayaanba waxay dhextaal ka dhiganayaan calanka soomaaliya waa garta marka kaba soo qaadba haddii ay ay warlordka joogeen ay u wareegayeen ilaa ma iyo al-shabaab usoo wareegayaan calanka soomaaliya isku bedelay sheekadu moogta waa garta niyo calankiibaan eego waxaan idhi war niyohu calankaani heedhe maxaa ummad isku dulqabsatay oo maxaa ummad ku burburtay oo maxaa bal waxaa laga sheekeynaya daawado waxaa warlord balaayo balay bal waxaas oo dhan baa kusoo dul dhamaaday weli haddana niyahu caaraha kasii taageen niyo ammaan u ninkaas uu qalmaay ninkaa odayga maalin ammaan oo waa calankaad ula jeedaa ha ninkaa calankaa sheegaya waxaa idhi war niyo ninkaas waxaasoo dhan oo ummada iyo waxaasoo dhan oo dhibaatada uu ka nool yahay ninkaa ammaan ugu qalmaaye ma ma maa la ammaano waniyo telefon baan u qaado ninka saaxiibkaa la hadlo war waxaa niyo waxaad iga bilowdaa calanyahu buluugee xidigta cadaanka iyo dhexda kaga cadiran tahay saddexdaa eray aniga calanyaho calanyaho buluuge xidigta xidigta cadaankii dhexda kaga cabdirante inta kale ii raaci baa tiri inta kale i raacay waa niyo wuu ii raaciyey oo ii soo diray markii baan heesta duubay
calanyaho calanyaho buluuge xidigta xidigta cadaankii dhexda kaga cabdirante isigii xorriyade midnankii ku cambaxo insha allahu marbaad curano rabbi soo xirin cudugaado sida curubtiyo ubax ordinaada carki doontaa calanyaho calanyaho buluuge xidigta xidigta cadaankii dhexda kaga cabdirante isigii xorriyade lixdankii ku cambaxo insha allahu marbaad curano rabbi soo xirin cudugaado sida curubtiyo ubax ordinaada cabdi doontaa wada cagar noqon colaad colaad colaad laga fayoodan insha allahu mar baad curaro rabbi soo ciri curudaado sida curubtiyo uba xurdinaada cafi doontaa oo cisigaagii ma kala soo celin cikuiba furiidhu kuwada cagar noqon colaad colaad colaad laga fayoodaan insha allahu mar baad curaro rabbi soo ciri curudaado sida curubtiyo uba xurdinaada carfi doontaa عشاء إيماني عليو عالم كوئد العليو لقى عزيني عليو أطكى وشقيني عليو عرض ذهبك عليو شذاك عميرا عليو عيدي لصوتي عليو وبعيرك دبكسني عليو وعشاء إيماني عليو عرفو إدل عليو لقى عزيني عليو عطكا وشقيني عليو عرضا ذهبك عليو شذاك عميرا عليو عيبي لصوتي عليو وضعيرك دبكسني عليو إن شاء الله مربع عرضو rabbi soo celin curudaado sida curubtiyo uba xurdinaada carfi doonta waa waa waa waa waajib la igu lahaa baan u malaynayaa hadda kulley inaan qaado een, oon ummadda soomaaliyeed maanta marxaladda ay joogtaan isgara istaago waa wax hadda waajib aan u malaynayaa Een, waa waana calan dee een, si tiiraanyaan baa loogu heesayay se lama odhan maalin quraata waar waan hubaayo waad soo kacaysa anaa huba
oo markaad u dhaaranayso mar baad mar baad curay anigaa hubo waad soo kacaysaa uga dhiganta maogtahay waa garta waa ha u bixin ha u bixin sheekada oo soo kacaysaana oged Mar- marka waxa weeye een, mar- markaan niyow heestii baan waan waan duubay een, wallahi waa heestii igu fududayd een, lixan ku saaro een, ku duubo een, ku tumo wiig dhexdee ayaan ayaanteed internetka ku jirtayba qiiradaad ku qaadaaba laga garanayaaba heesta inay ayaan inay si gaar u soo ayaanteed waxa weeye waana hees aan odhan karayo waa nacam waa hees aan u qaadi lahaa soomaaliya heeska ugu qaalisan baan u malaynaya midda xamar ka hadlaysana Een, midda xamar ka hadlaysa waxay ahayd gabadh baa samaysay soomaaliyeed oo magaceeda la idhaahdo xayaad gilqaad oo toronto ku nool Een, anigoo guriga kooshi fadhiya ayay ha- maalin maalmaha ka mida baa waxay igu tiri niyow hees baan doonayaa inaan kuu dhiigtoodii qaado haye baan ku ihi markaa baan ku ihi "Niyow, haddaad hees wadan iyo isiisaan ka jeclaan lahaa markaaba igu tiri haddaan ka waran hees muqdishoa kuu dhiibay wallahi way fiicantaan kuhi heeskii ii dhigtay islaan kooshi baan ku lixmaynay muusigii tumitaankeeda waqti badan iga qaatay shan bilood camal ba iga qaatay mooyaane laakiin een, hees waxay een, een, diyaar ahayd een, markaan hees calanka soomaaliya markaan qaaday xiliyadan bay iga diyaar ahayd waa garta xiliyadaa bay diyaar ahayd laakiin de ilaahay ma qadarin oo dee waa wax wakti dambay soo baxday Een, waxayna ahayd maarinkii dalxiiskee ee jasiira loo maro juba milicsigeediyo miisigii curuba iyo marinkii afgooye cambaha iyo mooskii meel kastaba yiilaan ku mashquulsanahayo weli aan ku maqanay meel bay bogtee muqdisho muqdisho mowlaan bariye muqdisho muqdisho meel bay bogtee muqdisho muqdisho mowlaan bariye muqdisho
casimad mud weyno miisaankeedu culusyao meel wacan ku taalo muuqeedu dheeryahay madaxii dalkeeniyo muraayadisiibaa tahay camarkama maarmo murukan ku faaniyo garabkaygii midigii casimad mudweyno miisaankeedu culusyo meel wacan ku taalo muuqeedu dheeryahay madaxii dalkeeniyo muraayadiisiibaa tahay xamarkama maarmo murukan ku faaniyo gaarabkaygi midigi
maarinkii dalxiiske ee jasiira loo maro jubamileesigeediyo miisigii curuba iyo maarinkii afgooye cambaha iyo mooskii meel kastaba yiilaan ku mashquulsanahayo weli aan ku maqanay
waa isducan meerana oo oo Wow.
aada gabadha ugu hamriyay aada isana aqbal aqbal baanu leenahay laakiin weli cawaalow muqdisho iyo dhulkaas aad tirinayso marna cagta ma saarta adigu shakhsiyan shaksiyan ma saarin laakiin anigoo dhabarka ku jiraan saaran malaynaya
waa garta kolley de hadduu aabahay dhulkaa marmaray maanan ku jirin aan dhabarkii waad ku jirtaa aad iyo aad
kolley kolley laakiin waa waa uma soomaaliyadu kolley ammaan iga mudan iyo ducada iga mudan oo waxa weye qof soomaaliya waxa intay wax ku dhacayaan een, kolley adigana way ku dhacayaan ubakaagan malaynaya een, sumcadaaday ku dhacayaan sharaftaaday ku dhacayaan inaad ka giigidino waa wax dee meesha yaalla kama ka- kama maqna aad iyo aad aad iyo aad kama maqna Een, waxaa kaloo isaguna jira een, canshuur cuuday hees aan jecelahay maanta inaan iga fursad weyn aan v o eda u helo fursadaas weyn waxaan cawaalow ku siin doonaa haddii aan la idmo toddobaadka dambe maadaama uu hadda wakhtigana soo kulaalayo dhegaystayaashana waxaan dhegahooda ku sii dhaafayaa isla heestaasi dhegahooda ka sii shanqaraysa ee muqdisho inta aan mar kale isku maqlayno barnaamijka cawayska washington waa caashi ibraahim iyo maxamuud ibraahim cali oo idin leh kalama harno
maarinkii dalxiiske ee jasiira loo maro jubamileesigeediyo miisigii curuba iyo maarinkii afgooye cambaha iyo mooskii meel kastaba yiilaan ku mashquulsanahayo weli aan ku maqanay maarinkii dalxiiske ee jasiira loo maro jubamileesigeediyo miisigii curuba iyo maarinkii afgooye cambaha iyo mooskii meel kastaba yiilaan ku mashquulsanahayo weli aan ku maqanay meel bay bogtee muqdisho muqdisho aan wariyey muqdisho muqdisho meel bay bogtee muqdisho muqdisho caruuraan wariyey muqdisho muqdisho magacaagii dheeraa muqdisho iman soo celi magacaagii dheeraa muqdisho iman soo celi muqdisho muqdisho meel bay bogtee muqdisho muqdisho